Beeralayda ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa xiligan waxaa soo wajahay cabsi xoogan oo ay ka qabaan fatahaada webiga Shabeelle. Webiga Shabeelle ayaa xiligan wado biyo aad u badan waxa uuna qarka u saaran yahay inuu karkada jabsado iyadoo qaar ka mid ah beeralayda bilaabeen in ay ka barakacaan qaybo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha iskaashatada beeralayda kulmiye Qadra Muumin Maxamed ayaa ka warbixisay culeysyada soo food saaray beeralayda gobolka Hiiraan.
si badan ayay qabaan beeralayda gobolka hiiraan cabsidaas oo ah webigiio aada u buux dhaafiyey oo laga cabsi qabo inuu karkaarada jabsado ee haddana oo dalagyadii bilowga ahaay oo tacbashadii lagu guda jiray oo dhammaan baabi-iyo culeyskaas oo in badan soo laalaabtay ayaa hadda taagan marka waxaan kula tali lahay beeralayda inay foolajignaadaan intay ku dadaali karaan biyahaas iska xayndaabaan ay ku dadaalaan waa culeys kor alla ka jiro qadar ilaahay ku socdo laakiin deg deg la isku dhiibin ee intay wax la dadaali karay karaamkooda ay dadaalaan ee wixii dalag juhdi iyo qarash lagu soo bixiyey bannaan cidlaa looga soo cararin intii lagu dadaali karo biyahaas layska mooso layska calcaliyo dadaalkooda ay sii laba jibaaraan runtii beeralayda gobolka hiiraan iyo meel walboo mara webiga shabeelle waa runtii culeys aada iyo aada u badan iyo saameyn weyn ayuu mar walba fatahaadaas u geysataa marka waa masiibo iska rabaaniya oo qadar ilaahay ku socoto ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu culeyska ka dulqaado bulshada marka aada iyo aada waxaan leeyahay beeralaydaas khaasatan gobolka hiiraan inay biyaha soo baxay markii la yidhaahdo deg deg ayna isku dhiibin intay dadaali karaan ay fool jignaadaan ilaahayna culeyskaa naga wada dulqaada dhammaantaynba fatahaada webiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelata dadka beeralayda ah ee ku dhaqan gobolka hiiraan